jaza allahu shay khayra aljazaa su-aaluhuna way fara badan yihiin waktiguna waa kooban yahay marka in shaa allahu tacaala waxaynu ka codsanaynaa sheekha inuu inaynu dedejinno si su-aalo muhima ayay soo gudbiyeen walaaluhu su-aasha koobaad gabadhani waxay leedahay haddii ninkayga aan weydiisto furitaan ma yeelanayaa maher
bismi illaahi raxmaan raxiim haddii uu qof muxsina uu yahay oo ixsaan samaynaaya waa sidii abiiciga ahayd haday furitaan ay weydiisato oo uu saa ku furo meherka caadi bay u leedahay laakiin marka aanu meherku waajibaynin waa goorma ama meherka inay ka tanaasulsho maalan loo baahanaayo ama xataa meherkii wax ka badan inay bixiso loo baahanaayo waa marka ninku aanu ahayn nin maaragtay aqbalsan warkeeda ama maaragtay qadarinaya xaalkeeda oo uu leeyahay marba adigu haddii aad furitaanka dalbatay dee aniga maaragtay waa in xaqiyga aan helo ama intaasoo lacagaan u baahna marka midka noocaasoo kale khuluc baa la yidhaahdaa axkaamtiisuna way ka duwan tahay alaaqa waa furqa iyo faski ma garatay oo xataa ciddada lafteedu cadadkeeda maarata laisku khilaafsan yahay sida talaaqi caadiga ahaa la mid ma aha marka khulucuna waa masalo talaaquna waa masalo hadday weydiisato caadi uu furo oo aanu xoole iyo waxba ku xujaynin ama meherka iska dhaaf iyo aanu aanu dhihin meherka way ku leedahay wabilahi towfiiq
jaza allahu shay khayr aljaza gabadhani waxay leedahay meher ayaan ku leeyahay ninkayga meherkaasina wuxuu ahaa geel muddo hore ayuu yidhi waan ku siinayaa waana la ii qiimeeyey oo lacag baa laigu qiimeey imuusan siin muddo ka bacdi ayuu yidhi waan ku siinayaa ma qiimihii geel uu joogay xilligii hore ayuu bixinayaa mise iminka qiimaha uu joogo
bismi illaahi raxmaan raxiim wixii hore wax macnaa maleh warkii hore lagu hadlay wax macnaa maleh waa marka meherka la bixinaayo yaa la qiimeynaya oo qiimaha cusub yaa maaragtay arintu ay ku soconaysaa wabilahi towfiiq
jaza allahu shay khayr aljaza gabadhani waxay leedahay ma bannaan tahay gabadhu inay ninkeeda ku tidhaahdo walaal
bismi illahi raxmaan raxiim sida wanaagsani waxay tahay inaanay walaal dhihin ee kelmad kale oo munaasaba ay raadiso oo xoogaa salafka qaarkood way ka digi jireen walaal marka waxaa munaasaba in kelmad kale haddii ay maaratay istictaaf iyo hadal wanaagsan oo dabacsan iyo ay rabto inay kelmad kale ay raadiso wabilahi towfiiq
jaza allahu shay khayr aljaza gabadhani waxay leedahay salaad matalan salaaddii duhuur oo kale ayaa la adimay anigoon tukan ayaa dhiiggii caadada aan isku arkay salaaddii maqalaynaya
bismi illahi raxmaan raxiim ha waa qalaynaysaa waad qalaynaysaa waqtiga kuu soo galay oo aadan dukanin waa in la qaleeyaa wabilahi towfiiq
jaza allahu shay khayr aljaza gabadhani waxay leedahay aabbahay ayaa xanuunsanaya waxaana haya macaan mana soomi karo muxuu sameynaya
bismi illahi raxmaan raxiim cudurka haya hadduu yahay mid aanu la soomi karin oo laba dhakhtar oo caadiliin ah ay maaragtay xukumaan ama qariraan inaanu soomi karin ama isaguba naftiisa uu si rasmi uga ogyahay inaanu soomi karin oo xaaladdu ay ku culus tahay alla wuxuu leeyahy faman kaana minkum mariida aw calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar qofka jiran xukunkiisu saas u ahaa yani maalmo kale inuu qalleeyo yaa looga baahan yahay kani marka haddii uu ka caafimaado de jiradan waa dhici karta in laga caafimaade eh wuu soo qallaynayaa haddaanu ka caafimaadinna waa qof macduura wabilahi towfiiq
jaza allahu sheekh khayr aljaza gabadhani waxay leedahay qof ayaa xanuunsanaya dhakhtarkuna wuxuu kula taliyey inaanu soomin qofkii se wuu awoodi karaa inuu soomo maxaa arrin arrinkaa maxay ka qabtaa diinta islaamku waxay leedahay qof ayaa xanuunsanaya dhakhtarkuna wuxuu kula taliyey inaanu soomin wuxuuse awood u leeyahay inuu soomo muxuu sameynayaa maxay diinta islaamku ka qabtaa
bismi illahi raxmaan raxiim hadduu qofku og yahay ninkan dhakhtarka ah inuu yahay nin mutasaahila oo arrimihii iska fududaysanaya isaguna uu og yahay in maaragtay dhib iyo darar maaragtay badan aanu la kulmaynin hadduu soomo waa uu soomaya qofku naftiisa wax uga cilmi badani ma jiraan wabilahi towfiiq
jaza allahu sheekh khayr aljaza gabadhani waxay leedahay waxaan hayaa walaashay oo xanuunsanaysa oo waalan wax caruurana ma laha qof ayaa soo masruufa oo soo biiliya wixii lacagteeda ah ee igu soo leexda xalaal ma ii tahay anigoon weliba uga jeedin inaan ku tagrifalo
bismi illahi raxmaan raxiim haddii niyaddu ay ahayd in ixsaan ay u samayso walaasheed oo aanay ka soo qaadin sidii qof matalan loo adeegayo oo howlo loo qabanayo oo markaas qofku markaa wixii uu u baahan yahay uu ka qaadanayo sida agoontii oo kale qofku haddaanu u baahnayn xoolahooda inuu qaato maaha haddii laakiin uu baahan yahay wuxuu qaadanayaa hadba midii yar waxa isaga ku filan iyo waxa ujratulmithliga la yidhaahdo qofka isagoo kalea shaqada u qabto maaragtay waxa uu ka helo marka calaa kulli xaal maadaama ay mukhaalada jirto waa dhici kartaa in wax soo aadaan laakiin in layska ilaaliyo yaa fiicano loo hayo sababtoo ah haddii loo hayo hadhow wixii waa laga waa laga dhexlaya hadday dhimato marka waa in xoolaheedi la ilaaliyo yaa wanaagsan wabilahi towfiiq
jaza allahu sheekh khayr aljaza waxay leedahay gabadhani waxaa la igu lahaa soon qallo ah waan ilaaway inaan soomay iyo in kale maxaan sameynaya
bismi illahi raxmaan raxiim haddii ay ka wado inaan soo qadeeyo iyo in kale garan maayo asalku waa maxay waa inaanay soo qadaynin oo qofka dimadiisu waa mashquula sida ahlucilmiga ay yihaahdaan oo wixii waa laga rabaa ilaa la hubsado in lala yimid wixii marka waa inay soontaa oo soo qadaysaa wabilahi towfiiq
jaza allahu sheekh khayr aljaza gabadhani waxay leedahay guriga agoontu ay leedahay ama agooni ay joogto biyo ma laga cabi karaa ma laga weysaysan karaa
bismi illahi raxmaan raxiim wax noocaas oo kale ahi wax dhiba ma laha oo maaragtay danu ridaa wax la yihahdaa jira oo marka hadday wen yihiinba biyo biyo maaragtay in laga cabo iyo in laga weysaysto ma di wax la diida wax la diida diidan yahay ma ahan laakiin biyi ay soo gateen oo dhowr maalmood inay hayst haystaan in la rabay haddaad nuskood qaadato taasoo kale lama ogola wabilahi towfiiq
jaza allahu sheekh khayr aljaza gabadhani waxay leedahay maxaa lagu garan karaa waa maxay astaamaha ay leedahay gabadha salafiyadda ah
bismi illahi raxmaan raxiim waa inay tahay qof usuushii madhabka salafka ku taagan oo kitaabkii sunnadii ay cumdo u yihiin oo ariiqadii salafka lagu fahmayo maaragtay in lagu fahmo inay waajib tahay rumaysan cilmigana maaragtay ku dadaasha haddii xataa ay caami tahana dadkii salafiyiinta ah ka faa'iidaysato oo wax weydiisa calaa kulli xaal madhabka salafku waa ictiqaad iyo camalba qofkii marka laga helo waxaa la leeyahy qofkaas waa qof salafi ah qofkii laakiin u iisha dhinaca bidacda iyo ahlu bidaca dee qofkaas salafi lama dhihi karo wabilahi towfiiq
jaza allahu sheekh khayr ljazaa gabadhani waxay leedahay hooyaday qof weyn ma aha way si xanuunsanaysaa ramadaantii laba cishaa ka tegey ma ka soomi karaa waxaan filayaa inay ujeedo inay noosha
bismi illahi raxmaan raxiim qof nool lagama soomi karo wabilahi towfiiq
jaza allahu sheekh khayr aljazaa gabadhani waxay leedahay maxaa lagaga baxaa jamaacada ahlu xaqa ah
jamaacada ahluxaqa waxaa looga baxaa qofkii in macnaha asal kulli ah oo guud uu ku khilaafo dadka ahluxaqa ahaa ama furuuc badan uu ku khilaafo ama uu ahluxaqiba necbaysto oo uu jeclaado dadkii ahlu baatilka iyo ahlu bidaca ahaa taasaa marka looga baxaa wabilahi towfiiq
jaza allahu sheekh khayr aljazaa gabadhan waxay leedahay waxaan hayaa hagbad aan anigu uruuriyo ma geli kara anigu
bismi illahi raxmaan raxiim wax diidaaya ma jiraan hagbaddu waa sida hadba lagu heshiiyo haddii adugu khaasin amiina aad tahay khaasina amiina aad tahay oo waxaynaya uun iyaga saacidayana waa hawl kuu taalla haddaad kala qeyb gelaysana qofka lacagta haynaya ka kama qeyb geli karo hagbadda wax dhahaaya ma jiraan inkastoo khilaaf uu ku jiro masaladaasal ahaan wabilahi towfiiq
jaza allahu sheekh khayr aljazaa gabadhan waxay leedahay waxaa jira jamaacaad fara badan maxaa lagu garan karaa dadka xaqa ku taagan
bismi illahi raxmaan raxiim waxaa lagu garan karaa inay yihiin dad sunnadii ku taagan oo kitaabkii sunnadii haysta dariiqadii salafkana haysta ahlu cilmigii salafiyiinta ahaana la socda oo jecel oo wala u haya ahlu bidaciina neceb oo ka fog oo iska aruuriya oo maarata iska ilaaliya taasaa marka calaamo u ah ahlu cilmiga qaarkoodna waxay yihahdaan qofku khisaashi ahlu sun khisaashii sunnada oo dhan waa in laga wada helaa qof marka diinka kulligiis wada haysta laakiin madhabka khawaarijta qaatay ahlu sunna shaqo kuma laha ama madhabka muctasiladu qaatay ahlu sunno shaqo kuma laha ama madhabka suufiyadu qaatay ahlu sunno kuma shaqo kuma laha ama madhabkii firqooyinkan casriga ee axsaabta lagu magacaabo yuu qaatay ee maarata khuruujka iyo ku dhisnaa iyo ummadda kala geyntooda oo tafaruq iyo kala geyn ummaddii la dhex dhigo arrimaha noocaas oo kale ah yaa maaragtay qofka ka dhiga qof maaragtay hadduu macnaha ku khilaafo salafkii qof maaragtay ahlu bidaca ahlu sunnadana waa marka uu waafaqo oo uu jecel yahay yuu maaragtay ahlu sunna uu noqdaa sunnadina uu ku taagan yahay wabilahi towfiiq
jaza allahu sheekh khayr aljazaa gabadhani waxay leedahay sheekh waxaa dhacday nin ayaanu ismeher xadnay kadib wuu tahriibay maxaan sameeyaa
bismi illahi raxmaan raxiim meherxadkaasi horta asal ahaan waa xaaraan lagu dhacay waxaa la samayn karaa in uu la soo hadlo dadkii adiga weliga ku ahaa weligaad uu la soo hadlo oo nikaax cusub la sameeyo taasaa meherkii uu ku saxmi karaa haddiise gabadhu aanay dan ka lahayn ninkaas tahriibay melihi anigu maaragtay meherkii maadaama maaragtay waa baatil la yidhi saasay xor ku tahay maya waxaa jira culqaa jirta macnaha wax calaaqaa a jira maadaama yani isagu waxaan inay yani saxyin u arkaayo ama gabadhu ay ay dhici karta inaas ay saa la qabtay ahlu cilmiga qaarkoodna xoogaa maaragtay madhabkaas ay ku tageen nooc shubhaa jirta waxaa wanaagsan maadaama isdan aysan ka lahayn inay la hadasho ay tiraahdo iska kay soo fur amase meher maarata lagu celiyo billahi towfiiq
jaza allahu sheekh khayr aljaza halkaas bay ku dhammaadeen eh, su-aalihii Eh, ilaahay subxaana wa tacaala sheekha eh, ha ka abaalmariyo kelmaddaas wanaagsan iyo su-aalahaas jawaabahooda idinkana ilaahay subxaana wa tacaala iyo annakaba ha idinka hana- ha inaga dhigo kuwa eh, ku manaaficaadsada ee alla ku anfaco kelmaddaas intaas ayay ku soo urureysaa kelmaddii iyo su-aalihii وجزاكم الله خيرا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك